marba marka ka dambaysa dowladda federaalka ayaa qaadaysa tallaabooyin ay dowladaha shisheeye ugu siinayso dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed iyadoo heshiisya la gelaysa dowlado dana gaar ah ka leh dalka soomaaliya heshiis lagu sheegay deyn cafin ayay dowladda federaalka la saxiixatay mid ka mid ah waddamada carabeed iyadoo horay loogu lahaa deymo aada u badan wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka biixi iimaan cigeh iyo agaasimaha guud ee sanduuqa lacagta carabta ah fu'aad al turki ayaa waxa ay wada saxiixdeen heshiis deyn cafin ah kaas oo muddo saddex sano ka badan uu wada xaajoodkiisii soo socday deynta ay sheegtay in dowladda federaalka laga cafiyey ayaa gaaraysa saddex boqol lix dhibic shan milyan oo doolar taas oo ay tilmaamtay in ay cuuriyaamisay mashaariic lagu cuuriyaaminayay dhaqaalaha soomaaliya xaqiiqda dhabta ah ee waxa loogu yeeray deen cafinta ayaa ah nidaam maaliyadeed oo gumaysi ku dhisan islamarkaana lagu maquuniyo dowladaha soo koraya laguna booba dhaqaalahooda mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shababul mujaahidiin ayaa shalay bilowday baahinta taxane looga hadlayo duulaanka dhaqaale ay dowladaha shisheeye oo ay ugu horeeyaan reer galbeedka ku soo qaadeen soomaaliya waxaana qaybta labaad ee taxanahan ay mu'asasadu ballan qaaday inay ku soo bandhigi doonto xaqiiqooyin badan oo ku saabsan shirqoolada dayn cafinta